Muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa qaar ka mid ah gobollada dalka ka jiray dabaylo xooggan kuwaas oo saameyn ku yeeshay dhammaan isku socodka bulshada taasoo keeni karta caafimaad darro. Haddaba agaasimaha isbitaalka anfac ee magaalada Kismaayo ayaa waxa uu ka warramay saameynta caafimaad ee ka dhalan karta isbeddelka cimilada deegaanada Jubbaland.
cimilada iyo saameynta saameynta caafimaad ay ku yeelan karto Eh, waad ogtihiin eh, waayadan dambe ayaantan dambe waxaa aada loo soo sheegaya ama ka dhacday maaragtay gobolkan jubbaland iyo soomaaliya inteeda kale hadda waad arkeysa afgooye waxyaabaha ka socda wixii eh, fatahaad iyo dabaylo iswata Eh, kuwaas waxay noo geysteen dhowr waxyaabood oo runtii eh, dhaqaale ahaan iyo caafimaad ahaanba dhaawac badan inoo geysan kara dhaqaale ahaan waxa weye dee dadka xoolihiibaa ka burburaya eh, ka dhimanaya eh, ge- eh, beerihiibaa ka burburay eh, saad ula socotid Eh, agagaarkeena eh, waxaa kale oo eh, dadkiibaa ka barakacay oo ama magaalada qaarkood ay biyihii kusoo fateen oo si ay ka fogaaday meelihii biyuhu ugu soo fateen ama ba- eh, beeraleyda iyo baadiyahaba eh, runtii dhaawac badan soo gaarsiiyey waxaa kaloo jira kalluumaysatada iyo iyaduna aada u dareentay arrintaas oo dee dhaqaale xumo ay ku dhacayso waayo be- ma gelayaan qaarkoodna wayba ku dhinteen sa aad ula socotid oo waaba lala'yaa ilaa haddeerto waxaasoo dhani waxay keenayaan marka arrin dhaqaale oo ay daba socoto markaas arrin caafimaad markaas arrinta dha- dhaqaalaha iyo caafimaadku ma kala haraan waxaa la yidhahdaa waxaa lagu cabiraa wadan dhaqaalihiis waa eh, caafimaadkiisa dhaqaalihiisa marka haddii dhaqaalihii burburo oo iskaba yaraa aada og tahay waxaa waxa weeye caafimaadkiina wuu burburaya waxaad og tahay eh, marka ay dadku barakacaan kow waxaa ku dhacaya oo ay ka barakacaan meelahay deganaayeen dhaawac maskaxeed baa ku dhacaya waayo qofku markuu meel u guurayo hadduu kasii taxadira dhib ma lahan laakiin haddii ay subax habeenkii ama subaxdii uu inuu ka cararo meeshii uu deganaayo ciyaalka uu deganaayona xoolaha uu ku haystay oo beerta uu ku lahaa waad garanaysaa dhaawaca maskaxeed oo kasoo gaaraya waxaa kaloo kasoo gaaraya cudurada weliba kuwa fido oo tropical disease-ka ha u badnaadeen kuwan eh, eh, dheefshiidka iyo kuwan kale oo eh, neefmareenka ku dhaca labaduba dheefshiidka waxaan kasoo taaban karaa cuduradan hepatitis aga iyo eega oo lagu kala qaadayo afka iyo iyo saxarada iyo waxaas kan labaad waxa weye kuwa kale waxa weeye eh, shuban biyoodkii ciyaalka ku dhacayay oo iyaguna eh, dhaawac badan u geysta wasaqdaas hygiene xumada ay keenayso dadkaas meesha laysugu keenay iyo biyaha la cabayo oo aan aan aan sanitation fiican iyo waxaas lahayn waxaa kale oo iyadana soo raacaysa een, een, een, koleerihii bahalkii daacuunka waxaynu oran jiray isaguna dee waa keenaya dhibaatadii waa mararka uu yimaado uu badan yahay weeye